horta alxamdulilaah ilaahbaa mahad iska leh inta badan marka madaxda adduunka aan hor fadhiisanayno oo inta badan waxaan kala hadli jirnay waxa la yidhaahdo amni security oo keliya xaqiiqatan shirkan iyo safarkan oo prime ministerka etoobiya doctor abiya uu ku yimid soomaaliya wuxuu ahaa guud ahaantiisa xiriirka labada dal sidii loo xoojin lahaa isagoo ku dhisan ama ku beys garaysan is-ixtiraam iskaashi iyo wada shaqayn in midba midka kale uu ixtiraamo qarannimada iyo jiritaanka iyo midnimada dal walba uu leeyahay taas waxay ahayd bayska aasaaska wadahadalkeenna horta tan labaad waxay ahayd dhaqaale awal waxaan ka hadli jirnay amni iyo security aan ka hadli jirnay marka waxaan aaminsanahay inaan soo gaarnay level aan hadda uga hadli karno sidii dhaqaalaha dhaqaalaha aan u kobcin lahayn sidii dowladaha deriska ah etoobiya iyo kenya aan uga hadli lahayn isu socodka dhaqaalaha iyo socodka horta ah ee bulshada waxaan aaminsanahay inaan taagannahay meel fiican haddiiba anaga annaga nalaga damci karo annagoo dee isu haysanaa maaragtay inaan inaan wax badan ka harnay dowladaha deriska iyo caalamka oo dee dagaalkii sokeeye iyo burburkii iyo dagaalada nagu socda darteed in rajo nalaga qabo oo dowlado dowladuhu ay aaminsan yihiin soomaaliya inay soo kabsatay ay cagaheeda ku istaagi rabto ama ku istaagtay oo lala samayn karo ganacsi xiriir ganacsi lala samayn karo marka waxaan isleeyahay waxay ahayd horumar prime ministerku safaradiisii markaad dib u fiiriso uu ku mareeyey dowladaha deriska ah iyo meelo badanba inta badan wuxuu ka hadlayey mar walba wuxuu ka hadlayey sidii uu kor ugu qaadi lahaa fursadaha ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha iyo waddan walba kala hadlayey suudaan wuxuu kala hadlay jabuuti ugu horreeyey wuxuu kala hadlay arrimaha dekadaha iyo ganacsiga suudaan wuxuu kala hadlay arrimaha dekadaha iyo ganacsiga kenya sidaasoo kale iyo waddamadii kale uu tagay kulligood annaga marka aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay in aan soo gaarnay level etoobiya aan aan ka wada hadalno maxaan istari karnaa sidee u kala faa'iidaysan karnaa etoobiya maxay haysaa oo annagaan annaga u baahan nahay annaga maxaan u baahan nahay oo etoobiya ay u baahan tahay xaqiiqatan waxaan ka arkay prime ministerku weji fiican oo oo u arko soomaaliya inaan soo gaarnay meel aan iyagana wax tari karno iyagana ee waxna tari karaan marka taasaa waxay keentay soomaaliya waxa waxaan oo fargarayn karno waxa aan iyaga ay nooga baahan yihiin bacdama ay yihiin landlog aysan dekado lahayn maxaan annaga soomaaliya dhaqaalahooda aan ku kordhin karnaa waxa weeye waa dekedo dekadahaasna anagu dhaqaalo uma haysano iyaguna dhaqaalo uma haystaan ku dhisan laakiin waxaa bilaabanaya markiiba haddii dekedahani ay ku wajahan yihiin inay sablaay gareeyaan boqol milyan oo etoobiyaana oo aan dekado lahayn in dalal iyo shirkado badan iyo shakhsiyaad badan oo ganacsata ah ay maal gashadaan maxaa yeelay de meeshaas waxaa jooga consumers badan ayaa jooga annagu markaa cid alle ciddii maalgashanayso dekadaheenna afar keliya maaha xitaa waxaan jeclaan lahaa jeclaan lahay inay ka bataan bacdamaa aan saddex kun iyo saddex boqol oo kilomitir aan leenahay oo ah xeebta ugu dheer africa inay noqoto xeebaheena ay noqdaan xeebaha markab kasta oo soo maraya aagga uu istaagi karo uu ka qaadan karo shidaal uu ka qaadan karo raashin uu ku nasan karo bacdamaa ilaa lixdan kun ilaa toddobaatan kun oo maraakiib ay maraan aagga ay maraan marka in annagu aan noqonno ilaahayna dee uu nagu abuuray meel istraatiijig ah inaan noqonno dal istraatiijigiisa ka faa'iidaysan kara oo uga faa'iideyn kara deriskooda iyaguna waxay hayaan population aad fara badan boqol milyan boqolkaas milyanna waxaa ku xiga south sudan iyada naftigeeda ilaa uganda dadkeenana waxaa la ogyahay inay u tagaan ganacsi iyo ee- ee baayac mushtar u tagaan ilaa koonfur africa ilaa west africa Ee, marka hadde haddii aan u soo dhoweynay opportunitygii iyagoo dalkoodii jooga aan u keennay ee, ee, wax alla wixii ay u- uga baahnaayeen si ay dhaqaalaho dhaqaalaheena soomaaliya dhaqaalahe ganacsatadeenna ay u kobocdo inaan u keenno fursaddaas runtii waa mas-uuliyad haddana saaran shalayna sa- na saarnayd oo aan ka gaabinay dadkan soo socda oo na bedeli doonana aan u fudayn iyo jiilka soo socdaba aan u fudayn doonno si ay noloshooda iyo mustaqbalkooda ee, ee, ee, wax uga bedesho arrintaas waaya mudane madaxweyne qodobka eh, ugu hadalhaynta badan arinta eh, heshiiska ama heshiiskan aad eh, adigii eh, iyo ra-iisul wasaare a p aad aad isla gaarteen en, ee ku saabsan dekadaha ayaa dood badan eh, dhaliyey oo dad badan ay hadal hayaan oo ay leeyihiin dowladdu eh, dekadihii ugu muhiimsanaa dekado ayay siinaysaa Ethiopia en, arrintaasna ma qabato eh, dalka Soom- dadka Soomaaliyeed marka dowladdu dekadihii ay u gacan gelinaysaa waddan eh, rival nala ahay ama duruufo eh, kala duwan xaalado kala duwan aan isla soo marnay marka arrintaas iyada ah maxaad uga jawaabaysaa Ee, xaqiiqatan ee, horena waa u sheegaa meeshaan waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo aan la ogolayn in hore loo socdo oo mar walba la isku dayo wixii ummadda loo qaban lahaa ama wax alla wixii horumar ah in cagaha la qabto xaqiiqatan dekad cid la siiye ma laha dekaduhuna soomaaliya ku yaalaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso ayay u baahan yihiin dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay soomaaliyana ma laha etoobiyana ma laha Ee, waxay ka imaan karaan meel walba waxay ka imaan karaan asia waxay ka imaan karaan khaliijka waxay ka imaan karaan maraykanka waxay ka imaan karaan afrikada kale waxay ka imaan karaan ganacsatada soomaaliyeed cid walba yaa diyaar u ah inay maal gashato laakiin muhiimaddu waxay tahay waa la tartamayaa waxaa kula tartamaya ee, ee, maxaan ku rahdaa mombasa yaa kula tartamaysa waxaa kula tartamaysa ee, port sudan yaa kula tartamaysa ee, waxaa kula tartamaya anigu tartan ma arko jabuuti dad waalehna weeye ee, intaasoo idil yaa tartan kugula jira oo muhiimaddu waxay tahay inay dhaqaalahooda kor u kiciyaan ee, ko- ko- kor u qaadaan inay shaqo abuur dadkooda u sameeyaan een, ee, in miisaaniyadda dowladdooda ay kor u kacdo in jidad la sameeyo oo isku xira soomaaliya iyo meel walbaba laisku xiro Ee, marka qof alla qofkii diidan horumarkaas anu waxaan aaminsanahay waa dhaqankii hore u jiray oo aan afrika iyo asia iyo caalamka aan uga harnay oo aan la ogolayn soomaaliya inay hore u dhaqaaqdo laakiin dekadahan iyo siyaabo kasta oo soomaaliya loogu samayn karo ee, ee, maalgashi iyo iyo iyo iyo investment waxa weeye waxay ku bilaabataa vision iyo aragti aragtidaasna waxaa ku xiga farsamo farsamadaasna waxay waxa- waxaa waxaa eh, ka soo baxa marka dhaqaale intee la gelinaya xagee laga dhisayaa wixii jidad noocee ah yaa la samay matariin yaa la samayn doonaa ma garat oo u kala goosha eh, africa oo dhan Eh, waxaa studigaas la sameynayaa ama farsamadaas ay ku- ay- ay ku jira een, dhaqaale intee la eg intee ballaceedu leegyahay waxaasoo idil een, kadib yaa waxaa la gaaraya heshiis agreement wax la yidhaahdo agreementigaasna waxaa la horkeenayaa baarlamaanka baarlamaankaa sharciyeenaya marka waa process dheer laakiin waxaa la isku dhaafay vision wax la yidhaahdo aragti dheer marka aragtidaas dheer yaa lagu kala hormaraa marka aragtideeda iyo aragtida dowladdaana waxay tahay sidii soomaaliya aan fakhriga uga saari lahayn dalkeennu wuxuu ku yaallaa meel ilaahayna siiyey oo istaraatiijig ah dalkeennu wuxuu leeyahay khayraad ayuu leeyahay shidaal ayuu leeyahay wuxuu leeyahay eh, kalluun ayuu leeyahay macdan ayuu leeyahay xooluu leeyahay beeruu leeyahay macnaheedu waxay tahay cid walba oo wax gashan karta waa inay soo marto albaabka albaabkaasna wuxuu yahay dowladda federaalka ah weeye kabacdina aan aragno waxa ay hayaan laga munaaqishoodo ee ee heshiis la gaaro sharci loo bedelo ma garat ee markaasi intaas markaas ku soo ee, ee, waxay ku soo dhammaanaysaa annaga waxaan qaadanaynaa wixii danta noogu jirto wixii danta noogu jirto aan qaadanaynaa ee wadaniyaddu ma aha dagaal iyo qori iyo ee, wax iska celin maaha wadaniyaddu ama patriotismku waxay tahay inaad waxaaga aada haysato ee aanad kubciso adoo xafidanaya oo ilaashanaya oo danahaaga ilaashanaya inaad ka shaqayso sidii aad u kobcin lahayd aad u korin lahayd si aad ula tartanto caalamka taas way patriotismku